bilowgii cutubka shan iyo soddonaad oo ilaah wuxuu yacquub ku yidhi kacoo xagga baytel tag oo halkaas deg oo meel alla bari halkaas uga samee ilaahay kuu muuqday markii aad walaalkaa ceesaw ka cararaysay markaasaa yacquub ku yidhi dadkii gurigiisa iyo intii isaga la jirtay oo dhan iska fogeeya ilaahyada qalaad oo idinku dhex jira oo isdaahirsha oo dharkiinnana beddesha oo ina kiciya aynu baytel tagnee oo anna halkaas meel allabari baan uga samayn doonaa ilaahii ii jawaabay maalintii aan dhibaatoonayey oo ila jiray jidkii aan maray markaasay yacquub wada siiyeen ilaahyadii qalaad oo gacantooda ku jiray iyo hilqadihii dhegahooda ku jiray yacquubna wuxuu ku qariyey geed shakem ku agiil hoostiisa wayna socdaaleen magaalooyinkii ku wareegsanaa oo dhanna cabsi weyn baa ku dhacday mana ay ka daba tegin ree yacquub yacquubna wuxuu yimid luus oo ku taal dalka kancaan taasuna waa baytel isagii iyo dadkii la jiray oo dhanba markaasuu halkaas ka dhisay meel allabari wuxuuna meeshii u bixiyey elbaytel maxaa yeelay ilaah baa halkaas ugu muuqday isaga markuu ka cararay walaalkiis markaasaa debooraah oo rabeqa midiidinteedii ahayd dhimatay waxaana lagu aasay baytel geedka hoostiisa meeshaas magaceediina waxaa loo bixiyey aloombakuud markaasaa ilaah mar kale yacquub u muuqday markii uu ka yimid faadan aaraam wuuna barakeeyey oo waxaa ilaah ku yidhi magacaagu waa yacquub hadda kadib magacaaga lama odhan doono yacquub laakiinse magacaagu wuxuu ahaan doonaa israa'iil magaciisana wuxuu u bixiyey israa'iil markaasaa ilaah ku yidhi isaga waxaan ahay ilaaha qaadirka ah wax badan dhal oo taran quruun iyo quruumo badan ayaa kaa iman doona waxaa kaa soo bixi doona boqorro oo dhulkii aan siiyey ibraahim iyo isxaaq adigaan ku siin doonaa adiga dabadaadana faracankaagaan siin doonaa dhulka ilaahna koor buu uga tegey isagii iyo meeshii uu kula hadlayba yacquubna meeshii uu kula hadlay isaga wuxuu ka taagay tiir kaas oo ahaa tiir dhagaxa wuxuuna ku dul shubay qurbaan cabniin ah saliidna wuu ku dul shubay yacquubna meeshii ilaah kula hadlay isaga magaceedii wuxuu u bixiyey baytel wayna ka socdaaleen baytel oo intaanay efred weli soo gaadhin ayaa raaxeel foolatay fooshiina way ku rafaadday oo markay fooshii ku rafaadaysay umulasadii baa ku tidhi ha cabsan waayo haatan waxaad dhalaysaa wiil kale oo waxay noqotay in markii ay naftu ka sii baxaysay ay magaciisii u bixisay benoni waayo way dhimatay laakiinse aabbihiis wuxuu u bixiyey benyamiin raaxeelna way dhimatay waxaana lagu aasay jidka loo maro ifrad taasuna waa baytulaxam yacquubna tiir buu ka taagay qabrigeedii waana isla tiirka ka taagan qabrigii raaxeel ilaa maanta israa'iilna waa socdaalay oo wuxuu teendhadiisii ka dhistay munaaraddii caadar shishadeeda oo waxay noqotay intuu israa'iil dhulkaas degganaa in rubeen u tegey oo la jiifsaday addoontii aabbihiis oo bilha ahayd israa'iilna taas wuu maqlay wiilashii yacquubna labaiyo toban bay ahaayeen wiilashii lee ah waxay ahaayeen rubeen oo ahaa conadkii yacquub iyo simcoon iyo laawi iyo yuhuudda iyo isaakaar iyo subulun wiilashii raaxeelna waxay ahaayeen yuusuf iyo binyamiin addoontii raaxeel oo bilha ahayd wiilasheediina waxay ahaayeen daan iyo naftaali addoontii lee ah oo silfah ahayd wiilasheediina waxay ahaayeen gaad iyo aasheer kuwan waa wiilashii yacquub oo isagoo ugu dhashay fadan araam markaasaa yacquub aabbihiis isxaaq ugu yimid mamre iyo xagga qiryad arbac taasuna waa xebroon oo ahayd meeshii ibraahim iyo isxaaq qariib ahaanta u degganaan jireen isxaaq camriguusuna wuxuu ahaa boqol iyo siddeetan sannadood isxaaqna wuu nafbaxay wuuna dhintay oo wuxuu ku darmaday dadkiisii isagoo duqah oo camri weyn markaasay wiilashiisii ceesow iyo yacquub isagiyo aaseel